iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee rooma waa in kuwa amarka leh laga dambeeyo naf walowba ha ka dambayso kuwa amarka sare leh waayo amar ma jiro kan ilaah ka yimaada mooyaane kuwa jirana ilaah baa ka dhigay kuwa amar leh sidaas daraaddeed kii diida kan amarka leh wuxuu hor joogsadaa amarka ilaah kuwa hor joogsadaana waxay naf ahaantooda u heli doonaan xukun madaxdu cabsi ma geliyaan kuwa shuqul wanaagsan sameeya kuwa xumaan sameeya mooyaane ma waxaad doonaysaa inaadan ka cabsan kan amarka leh wax wanaagsan samee oo ammaan baad ka helaysaa isla asaga waayo isagu wuxuu xaggaaga ku yahay mididiinka ilaah inuu wanaag kuu sameeyo laakiinse haddaad xumaan samaysid cabso waayo isagu seefta uma sito sabab la'aan maxaa yeelay isagu waa mididiinka ilaah oo waa mid cadho kaga aarsada kii xumaan sameeya sidaas daraaddeed waa in laga dambeeyo kan amarka leh mana aha cadhada aawadeed oo keliya laakiinse waa niyadda aawadeenna waayo sababtaas aawadeed waxaad u bixisaan canshuur maxaa yeelay iyagu waa mididiinnadii ilaah oo had iyo goor ka shaqeeya isla waxaas mid waluba wuxuu idinku leeyahay siiya kii baad idinku leh baad siiya kii canshuur idinku leh cashuur siiya kii laga cabsadana ka cabsada kii ciso lehna ciseeya jacaylka walaalnimada ninna yuusan wax idinku lahaan in midkiinba midka kale jeclaado mooyaane waayo kii deriskiisa jeclaadaa sharciguu oofiyey waayo amarradan la yidhi waa inaanad sinaysan waa inaanad qudhgoyn waa inaanad waxba xadin waa inaanad wax damcin oo haddii amar kale jirana waxaa lagu soo koobay hadalkan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada jacaylku xumaan kuma sameeyo deriskiisa jacaylku haddaba waa oofinta sharciga maalintii masiixu waa soo dhowaanaysaa oo weliba waad garanaysaan wakhtiga inay haatan tahay saacaddii aad hurdada ka toosi lahaydeen waayo haatan ay badbaadintu inooga dhowdahay markii horeo aan rumaysannay habeenkii hore buu u batay maalintiina waa soo dhowaatay sidaas daraaddeed aan iska dhigno shuqullada gudcurka oo aan qaadanno hubka iftiinka sida iyadoo maalin ah aynu si quman u soconno yaanaan ku socon rabsho iyo sakhraannimo yaanaan ku socon wasmo iyo dhillannimo yaanaan ku socon ilaaq iyo xaasadnimo laakiin rabbi ciise masiix huwada oo jidhka ha ka fikirina inaad damacyadiisa samaysaan